بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد سورة الفلق مدنية وآياتها خمس آيات سورة الفلق waa madaniya aayaadkeeduna waa shan aayadood labadan suuradood ee suuratu lfalaq iyo suuratu nnaas waa labadii suuradood ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ninkii yahuudiga ahaa ee reer banu sureyq ee la odhan jiray labiid ibnu acsam alyahuudi markii nebiga uu sixray sala allahu calayhi wasalam labadii suuradood ee malakul jibriil ku dabiibay weeyaan axaadiiduna waxay ku soo aroortay yacni labadaas suuradood wax la mid ah oo ilaahay wax lagu weydiista ama wax lagaga magan galaabay inaanay jirin yacni suwarka ugu waaweyn ee ilaahay lagaga magan galo shar oo dhan jin haddaad ka cabsato duro kale haddaad ka cabsato sixir iyo il haddii aad ka baqdo ilaahay wax lagu magan galo waxa ugu weyn mucawidataynkaa laakiin de markaad akhriyayso afkaaga iyo uurkaagu waa inay wada socdaan waayo mucawadataynku iyagu waa iyagii unoo ismay bedelin laakiin de innaka isbedelay oo yani ibnulqayim baa wuxuu yidhaa waa asilaaxu bidaaribi hubku hadba waa ninka tuuraya dee nin xoog iyo cudud leh hadduu waranka tuurana meel dheer buu ku ayuu gaadhsiinayaa miskiin daciif oo feedhayeer hadduu tuurana dee halkan hortiisa dhaafin maayo waranka soo maaha ceebtuna waranka maahe waa hadba ninka tuuraya waranku waa warankii un marka wuxuu yidhi walqur'aanu biqaari'i qur'aankuna waa qaarigiisa oo nin ragoo ilaahay qalbigiisa diin iyo iimaan ku qooyay hadduu akhriyayo meel adag buu gaadhsiinaya qur-aankiisu waa raadinaya dee miskiin afkiisa iyo uurkiisuba aanay wada socon hadduu akhriyayana qur-aanku waa qur-aankii laakiin qaarigaan qaarigii ahaynoo afkiisa dhaafi mayso walidaalika faataxadu dee dhammaan waynu wada garanaynaa haddana abu saciidin alkhudri ninkii odayga ahaa ee sheekhulqabiilaha ahaayee la qaniinee wax walba markay ku dayeen ay dabiib u waayeen dee markii ay ku akhriyeen waa kii sara kacay un sidii awr dabar laga furay sidii nin aan weligii madax xanuunin maxay ku dabiibeen wax kale may akrin suuraة الfaatixa dee afkii iyo uurkiibaa wada socda iimaankii iyo yaqiintiibaa qalbigooda ka buuxda marka aayadday akhriyaan qalbigay ka soo go-aysaa qalbiga kalena way taabanaysaa marka raad sariic oo deg dega ayaa laga helaya marka haddaynu ku dadaallo inaynu iimaanka iyo qalbigeenna hoosena qoyno aynu aaminana dawo ka weyno qur-aankaba inaanay jirin waa shifaaءu lima fi suduur oo ilaahay shifuu ka dhigay qalbiga iyo qaalabka iyo jirhkaba eh taana haddaynu ictiqaadino quluubteennana ka shaqayno intaa inakoo yaqiinsan aynu isku akrino biidn illaah ilaahay hadduu fasaxo waxaad arkaysaa raad deg dega ama naftaada ha noqoto ama ubadkaaga ha noqoto ama ooridaada ha noqoto ama ummadda kale kugu xeersan ha noqoto yacni cibradu waa qalbiga qalbiga unbay arrintu ku urursantaha haddii qalbigeennu hagaago qur-aankeennuna meel adag buu gaadhaya markaa dee labadaas suuradood mar alla markii uu ku akriyey malaku jibriil nebigu sala allahu calayhi wasalam sixirkii waa ka bogsado waa ka sara kacay waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa sixirku waa wax jira oo xaqiiqo ah laakiin wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidn illah dadku sixirka laba daa'ifay ugu kala kaceenoo qaar waxay yidhahdeen waa khuraafoo maba jiraba nimanka caqlaaniyiinta iyo muctasilada iyo dadka la midkii wax sixir la yidhaha ma jira iyo ishan iyo waxba jinbaa qof gelaya iyo ma jiro dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay sixirka yidhaahdaan wuu jiraa laakiin isaga laftiisu inuu wax raadeynayo awood leeyahay inay ictiqaadaan labadaasiba waa khalad saxduna waxa weeye sixirku wuu jiraa laakinahu laa yu'ahiru ila biidn illaah ilaahay oo xaggiisa ka fasaxa mooye waxba ma raadaynayo boqol sixir haddii lagu qabto oo xagga rabbi aan laga idmin waxba kaa qaadi mayso laakiin ilaahay markuu idmo inuu wax ku yeelo ayuu wax ku yeelayaa walidaalika waxyeella markay kugu dhacdo ilaahay soo ogolaaday xaggiisa u carar fafiruu ila allah si uu kaaga furo oo qur'aankiisa qalbiga iyo carabkaaga iyo qaalabkaagaba ku qabo aayadaasaana tilmaamaysa wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidn illah markii saxarada iyo sixirkooda laga warramayey ilaahay wuxuu yihi cidna kuma dhibi karaan ilaa biidn illaah ilaahay oo ogolaada mooye bismi illaahi araxmaan araxiim qul waxaa tidhaha nebi allow acuudu waxaan magan gelayaa birabbi اlfalaqi walidaalika waxaa sunno ah habeenkii markaynu seexanano qul wallaha iyo qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas labadeenna kaf intaynu jamcino oo aynu anaynu ku tufno inaynu madaxa marino wejiga ku xijisiino jidhka inta kale in alla inta gacantaadu gaadho aada mariso ilan habeenkii markaad hurudo weris kuma haysid ilaahay baa ku ilaalinaya jin iyo duro iyo darar kasta waad uba- wuu kugu dhici karaa marka waa sunne adkaarta lagu seexdaanay ka mid tahay dee adkaar aayatulkursidii s- ee aayaadka u dambeeya suuratulbaqara ducooyinka soo arooray waxaasoo dhan waa adkaarta lagu seexdo waxaana ka mid a oo ugu muhiimsan saddexdaa suuradood intaad gacantaada ku tufto inaad ismariso haddana aad ku tufto ood ismariso haddana aad ku tufto ood ismariso alaaa maraat xijaab bay ku yihiin oo ilaahay waa kugu dhowraya qul waxaad tidhaha nebi allow acuudu waxaan magangelayaa birabbi lfalaqi yacni dadku hadday aadaabta iyo tacaaliimta ku dadaali lahaayeen wax badan aynu maanta ka cabanayno waynu ka badbaadi lahay laakiin innaku cadowgeenna markaynu albaabka labada fardadoodba u ballaqnay ee haddana nidhiyaana waxba nagu dhicin dee cid walba waad u jabaysaa iyo colkaaga sixirkan jinkan balaayadan guryaheenna haddaynu adkaartaa ku xijaabayno oonu ku dhowranno wax badan baa ilaahay nagaga badbaadin lahaa laakiin inta badan sababtu waa innaka cadow laynoo sheego la yidhi waxaad kaga badbaadaysaan adkaarta ayaa adkaartii iyo hubkii inaga celin lahaa baynu iska dhignay bal ka warran haddaad dagaal u baxdo hubkaad kula dagaalami lahaydna aad meel kusii tiiriso cadowgaas miyaanu qoorta kaa gurayn dee jinkan iyo shayaadiintan iyo sixirkan iyo cayntan iyo balaayadan laynagu imtixaaminaa waa noocaa ma arkayno laakiin hubka qaatilka ee aynu ku laynanaa waa adkaartan inaynu carabka saarno guryaheenna ku akhrino nafteenna ku akhrino ubadkeenna yararee dhashay xataa in waxa weeyaan adkaarta lagu tufo qul waxaad tidhaha nebi alla wacuudu waxaan magangelayaa birabbi lfalaqi waa beriga rabbigiisa ayaan magangelayaa min shari maa khalaqa min shari maa shay sharkii ayaan ka magangelayaa kaasoo khalaqa uu abuuray makhluuqaadkii ilaahay oo dhan baad sharkoodii ilaahay ka magan gashay waa magangeliye caama oo wax la midi aanay jirin wa min shari gaasiqin mid madoobaada sharkiisaan ka magan gelayaa idaa waqaba markuu madoobaado waa habeenkii maxaa gaar loogu xusay waxaa la yidhi alleylu akhfaa lilweyli habeenku isagaa u qarin og balaayo iyo hoog oo dhan walidaalika maqaaribta mar alla markay cadeedu dhacdo shayaadiinta markaasaa ay soo faafaan waa markuu nebigu yidhi saacad ka mida markaa cadeedu ay dhacdo kadib ubadkiina guryaha ku haya oo bannaanka yay u bixin yaan shayaadiintaa iyo balaayadaasi aanay jiidhin oo aanay dardarinayn marka habeenkii shayaadiintii baa soo faafaysa oo kuwii insiga ee xumafalayaasha ah baa soo faafaya oo kii wax dhibaya ee dhuljiifka ah ama tuugga ahaa ama dararka wade ayaa soo baxaya habeenka balaayo oo dhan ayaa jin iyo insiba soo baxda xataa inta xumaha samaysa habeenkii bay soo faafayaan mar alla markaa ay cadeedu dhacdo ayaad xataa kuwa fusaaqda ee macsiyada iyo dhaqan xumada iyo dumarka iyo balaayada lagu imtixaamay wakhtigaasaad rag iyo dumar aad arkaysaa waa dadkani maalintii xaggay joogeen waddada meel la meelaad ka marto waa sidii shayaadiinta oo kale habeenkaasaa lasoo faafaya wa min shari nafaathaati kuwa wax afuufa ee fil cuqadi guntimaha wax ku af afuufa sharkooda ayaan rabbi ka magan gelayaa waa sixiroolayaashii oo guntimaha intay wax gunguntaan ayay wax ku tufayaanoo wax ku afuufayaan waa sixirkii kuwa guntimaha wax ku afuufa waa sixiroolayaashii kuwaana sharkooda rabbaan ka magan gelayaa wa min shari xaasidin mid waxasta sharkiisaan ka magan gelayaa idaa xasada goorta uu waxasto xasadkuna waa balaayo ilxasad iyo dararkiisa ilaah baa laga magan galaayo waa shar yacnii nicmada alle ku siiye buu ka dhimanayaa qaybta alleh waxaa la yidhaha xaasidku waa nin ilaahay qaybtiisii diida ila waxani waa qayb allah ninbaa meel sare la geeyey ninbaa meel dhexa la dhigay ninbaa beerka dhulka ku haya waa xikmad ilaahay ilaahay baa qaybiyey marka qaybta alleh waa inaad qaadato haddii kale waxaad noqonaysaa nin ilaahay xukunkiisii ku haysta